Ololadan tallaalka ee cudurka jadeecada ee la ka daafuri magaalada Gaalkacyo weliba la hakadalgalay intii la diirsiin in ku badan soddon kun oo awlaad ee ku noola magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada kale ee ka tirsana si lanku horseeda halista cudurka jadeecada yeelata welina taageeraha iyo hay-adda MSF-a munaasabada la ka daafuray iyo weliba gobro ku hayay wasiiro maamulka degmada saraakiisha caafimaadka ee wasaaradda iyo qeybo shilgadisan ee bulshada magaalada walina meelase lanku hadalay sidii bulshada landiirsii lahaye wacyigelinkai idinqaadowka talaalkan waxaana ku mid a saraakiisha wasaaradda caafimaadka galmudug iyo hay-adda m s f iyo weliba shaqaalaha fuliyaha ololahan ku booriya inaantii bulshada sii buuti iyo ndiirsiyana talaalka jadeecada si lanku horseeda halista caafimaad soonsheena korta cudurkan sidaas awgeed wasaaradda caafimaadka galmudug oo kaashanaysa hay-adda m s f waxaa la qorsheeyey in la sameeyo kambeyn ku xiriira ama laga qabanayo degmada gaalkacyo gaalkacyo iyo dadka inta hoos timaada waxaa lagu taarigaraysanayaa ama dadka la tallaali doono ay noqon doonaan hadduu ilahaydmo lix sano lix bilood ilaa iyo shan iyo toban sano waxaa ognahay talaalka jadeecada markuusa safmari jirin ama awdbri us jirin waxaa lagu qaataa sagaal bilood baa lagu qaataa laakiin marka uu safmari jirto ama awdbri jirto waxaa lagu talagalay si loo badbaadiyo ilmaha badqabkooda in lagu siiyo lixda bilood oo ugu horeysan lagu siiyo dadka saaxiibada wax tallaalaya markaa gooniina ula dardaarmo si gooniina u dardaarmo gacanta sidaa u fududaysaan iyo sidaa tayada u ilaalisaan iyo sida qofka cirbadda lagu dhufanaya laftiisa uu inkaga rabo ilaalin saddexaas baan kala dardaarmayna waa ognahay xirfadlayaal in loo soo xulo heshiis baan ku hayn wasaaradda gooni baan arrintaas ka dhignay in si gooniya mas-uuliyaddaas loo ilaaliyo loona soo maamuuso waxaan rabnaa inaad gaarsiisaan in waxaan rabaa kiisaska soo ridinaya jadeecada inay hoos u dhacdo si degdega oo aan la filayn inaan waxaan rabaa lixda bilood soo socota in la waayo oo aad meeshaas elimination ku samaysaan ayaan ka rabnaa ammaanay ku tahay runtii dad badan oo khibrad badan oo lana meesha wax ka dhex arkaa taargedka mashruucanna wuxuu gaarayaa degma ahaan soddon iyo kow kun soddon iyo kow kun oo lix beri lagu qabanayo oo tiim laba boqoloo qof gaaraya ay fulinayaan waxaa la rabaa in didaalka aad loo badiyo runtii maayarka degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan aad baan ugu dhiirigelinaynaa oo ugu bogaadinaynaa hawshan iyo fududaynteeda siduu gacan weyn uga qayb qaatay iyo dardaarankii iyo kelmadihii uu meesha ka soo jeediyey sidaas si lamidana annaga wasaarad ahaan waa naga go-an tahay waxaan rabnaa in mas-uuliyadda noocaasi ah in laga faa'iidaysto cudurka jadeecada waliba cudurka jadeecada yaa ku mid ah cudurada dilaaga ee waddanka ku jara hay-adaha caalamka ee soomaaliya ku taageero horumarinta caafimaadka iyo weliba dadaal xoog leh geliyaana sidii cudurkan lan cerab tiro lahaye oo dhibaato ka hay shacabka soomaaliyeed